bismillaahi araxmaani iraxiim halka aad naga dhagaysanaysaan waa radio ceegaag shabakada internetka ee ceegaag com dhegaysi maanta waxaanu idiin haynaa waraysi aanu ka qaadnay mid ka mid ah mas-uuliyiinta magaalada ceegaagga mas-uulkan oo magaciisa la yidhaahdo cabdixakiin cali aabakor ayaa waxa uu noo faahfaahin doonaa waxa ay ku sugan tahay xaaladda dhabta ah ee magaalada ceegaag waana kan waraysigii ee dhegaysi wanaagsan
guud ee magaalada waxaad arkaysaa inay aada uga horumar xasan tahay magaalooyin badan oo ka waaweyn ka dheli jiray waxyaabaha iminka la taaban karo waxaa ka mid ah xagga waxbarashada ma ay jiraan ciyaabo dibadda ka yimid ama maamulada ka yimid oo laga caawiyey in laga dhiso yani maarata qaybtii waxbarasho waxaa jira dugsi hoose dhexe dugsi hoose dhexana leh oo dadweynaha meesha jooga ay abaaburkiisa galeen wadda waaweynna wax loogu dhigo caruurtana wax loogu dhigo sidaas wuxuu ka kooban yahay saddex fasal oo ka samaysan sida cabisida la yidhaahdo hal weheliya hal guri oo teendhaa oo ay noogu deeqday unicef muddo dhexdaasa ruhantii qaybta waxbarashada dee awoodda magaalada heerka nagaasashada aada iyo aad baan u ahno dadka ogna wedigta waxbarashada dadkayna ubadka soo koryaana wedigta tiyada inay waxbarasho dee dadaalkayga waa fiican yahay xagga caafimaadka ma aanu lahayn daktar oo n p s lagu daryeelo dhallaanka iyo hooyada waanu ka dhiganaa run ahaantii oo maaragtay dee awood aan ku magaalada gudaheeda iminka waxaa jira qaabka ay magaalada ku samaysan tahay ama u dhisan tahay loo sarfay jiray waxaad arkaysaa jidka magaalada dhex maray caalamiga highwayga haddaad iminka hegto jiraan sideetan mitir wey afris laisku celceliyo sideetan ilaa sideetan magaalooyinka waaweyn ee dee magabaynaga waaweyn markaad eegto run ahaantii noocaas oo kale ama leh waa aad iyo aad baa balaynkan loo hagaajiya loo balayn jireeyey marka magaalada horumarkeeda guud runtii aad iyo aad buu ufiican yahay xagga waxa noqoto dhismaha biyaha waxaa hadda uga socda daishka weyn mustaqaabada caalamiga ah waxyaab badan oo hadda bilaaban oo hadda dhiban laga jirta doona guryo kale ah oo xag iyo xagga ganacsiga iyo maaragtay wixii la xidhiidha marka gobolka iyo horumarka magaalada sida soo qaabilo magaalada dhismay iminka haddaad aragto waxaad qabanaysaa yaraan kuma sano magaalada dhismay marka qiimaynteeda aad iyo aad bay ufiican tahay magaalada
waad mahadsantahay in cabdixakiin waxaan kaloo rabnaa inaan ku weydiino in waa sidee isku socodka magaalada eegaag iyo magaalooyinka kale ku hareeraysan
su-aasha ayada haddaan kaaga jawaago socodka magaalada ceegaag iyo magaalooyinka ku hareeraysan magaalada waxaa mara jid weyn oo highway oo isku xidha laamiga iyo buuhoodle burcana ka aada badan yahay gaadiidka u kala goosha intaas waxaa ku furan baadi gaadiidka ka yimaada bari ka yimaada gobolada boqooyi bari ee soomaaliya boosaaso waxaa u socdaa way maraan markay reeran yihiin way maraan marka xoolaha ay wadaan boosaas ku socdaanna way maraan markay boosaas ka yimaadeen ee burca u socdaan way maraan dhinaca siida filinka markay socdaanna way maraan marka run ahaantii filinka inay nagu dhadhowaa sidaa isleeyahay baabuurta u rareen misaal hurfadhe oo kale awareefay oo kale qornugud oo kale buuhoorlo oo kale gulgul oo kale way badan yahay gaadiidka seegoysa dhex mara magaalada socodkeeda waa boqolkiiba boqol aad iyo aad buufiicayo waa meel ku wanaagsan yareen haddii la jirayaan maka jiraan had iyo jeer yani gaadiidku runtii wuu soo ku talagalaa marka wuu badan yahay gaadiidka socodka magaalada aad baan uga xunnahay in qadka taleefonkiinu daciif yahay in oo uu aada u lito waaya haddaan iyar ku laabto su-aashii aad weydiisay waxyaabaha horumarka ee lagu taaban karo ciyaada gaadhi waxaa ka mid a dhinaca isgaarsiinta oo hadda dee salisab ay ku badan yihiin si wanaagsan u shaqaynayaan waxaa kaloo ka mid a qaybta xawaaladaha gaabsiin oo very sida agtiisa oo u shaqaynaysa iyaduna dee ee sida magaalooyinka waaweyne buholaka la beratinaysa si baa u shaqaynaysa iyo waxyaabo kala badan aan la taaban karin marka qiimeyn buuxda marka lagu sameeyo magaalada aagaag iyo deegaankeeda runtii waxay wax la reesan kartaa ama kabaysaan horoo kartaa kaa wacnaan kartaa magaalada waaweyn oo hadda misaal sida habareesay ee rufadhi hadda buuhole meel ku dhow aan maartay xagga bableysiga iyo maartay deegaankaba ee ku soo dhoweeye marka wax la soo koobi kara maaha marka loo eego muddada magaalada la deganaayo inta haddeer waxa ay maragtay xaladeedu ku sugan tahay soo habaysan tahay marka markaan soo koobo warbixinta ceegaag lama dhamaan karo way qaybadantay laakiin intaasa hadda kusoo koobaya
waa gartay haddaba ma noo raacin kartaa eegaag inta ay u jirto in magaalooyinka buuhoodle iyo horfadh iyo yeyle iyo lasaanood iyo Bur- iyo burco
marka hore yeele meesha la yidhaahdo yeele ayaag waxay u jirtaa waxay ku taallaa bartamaha magaalada yeele iyo hurfadhi mid kasta waxay u jirtaa mid kasta waxay u jirtaa hurfadhi waxaa lagu jiraa saddex iyo toban kilomitr ilaa afar iyo toban kilomitr inta udhaxaysa yeelena waxaa lagu jiraa intaa in leeg ilaa adigu waa shan iyo toban kilomitr bay isteer yihiin shan iyo toban yeele u jiraa meesha la yidhaahdo laamiga waxaa lagu jiraa buuhole waxaa lagu jiraa jiraa lixdan kilomitir bay noo jirtaa aduu qiyaasta hadda inta laascaradii halka udhaxaysay ma sugnaa marka de wa- magaalo aad u jiraa weeyo xagga marka la eego xoolaha nool iyo ganacsiga iyo beeraha meel wax kastaa wada geli karaan runtii aad iyo aad u habaysa weeye markaadiidiyaeekeeda nadiifaday aragto waa dhul aad iyo aad waxay kura xataa mustaqbalka xilliyada ay noqotaan horumarka waxay la samayn doona xagga deegaamashadaal baarista macdanaha fikrada kala duwan waa dhul aad iyo aad runti qani oo dhul diin oo maaragtay dee laga faa'iidaysan karo waxba waxaan ku dhaqan karo waxaan ka tabcan karo oo la bersan karta magaalooyinka waaweyn ku dhaqsaysa yaan bersilayn ogaas noo noqon in burco iyo iyo la socon waxdo imisa u socotaan gaariga yar ee la cruiserka imisa u socon karaa
gaariga yar ee laankubiisilka marka hadda ay noqoto inuu burco u socdo dee wax hal saac ku dhow wuxuu utegi karaa burco Ee, laamiga markiiba u tegaya markuu laamiga tagana waxa weeye dee waa waa diriso marka waa waa aad iyo aad waa aad iyo aad waa si saafi saaray adugu inta noo dhaxaysa aniga iyo ereyga xogaa dayactir u baahan xogaa yar dhagax iyo in rafa bay leedahay waddada inteeda kale waddada isweeri markantii way istaraatiijiya aad u wanaagsan oo xagga isgaarsiinta aad iyo aad yani waxooga qaban kartaa oo ugu filan ba waayo cabdixakiin aad iyo aad baad u maadsantahay ayo sidaas oo nala mudan oo kusoo salaamina
Thank you. Thank you. Thank you.
haddaba dhegaystow ogaata iyo ogow ogaal eegada dambe